waxaan ahaa wasiir ku-xigeenka wasaaradda bay'ada dhirta iyo daaqa ee dowlad goboleedka galmudug runtii xilkaasi waxaan go-aan ku gaaray inaan iska casilo warqadii digreetadana waan u gudbiyey madaxweynaha madaxweyne ku-xigeenka iyo guddoonka sare ee baarlamaanka aadna way umahadsan yihiin aqbalaada iga aqbaleen xilkaasi aan muddada halka sano iyo dhowr kabilood aan gacanta ku hayay aan maanta istiqaaladooda wareejiyey runtii waa arrin muhiim ah u baahan in dadku ay si fiican u fahmaan arrinta aniga cabdifataax ahaan aan xilkaasi ugu tagay ma aha arrimo siyaasadeed ma aha arrimo kale waa arimo aniga shaksi ahaan ikhusaysa taasi ayaana keentay ama aan garwaaqsaday in xilkaasi aan ku wareejiyo runtii waa arrimo markaan idhaahdo arrimo shaksiyadeed waa dareemi kartaa waa arrimo fimil ah marka taasi ayaad keentay inaa xilkaasi aan ka tago runtii aniga muddo hal sana iyo dhowr bilood ayaan waxaan ahaa wasiir ku-xigeenka wasaaraddaasi wax kale ma aha waa arrin cabdifataax shaksi ahaan khusaysa